magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda bandhigga caalamiga ah ee buugaagta waana markii ugu horreysay ee muddo shan iyo labaatan sano ka badan muqdisho lagu qabto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qayb galay bandhigga buugaagta isagoo hadalna ka jeediyey sidoo kalena su-aalo goobtaasi lagu weydiiyey bandhiggan buugaagta waxaa buugaag boqolaal gaadhaya kusoo bandhigay qalinley soomaaliyeed waxaana ka mid ah abuukar cabdulaahi ducaysane oo ah qoraaga ugu da-da yar oo da-diisu tahay lix iyo toban jir iyo faadumo cabdi cali labadoodaba waxa waraystay waryaheena maxamed cabdi sandheere waxaana hadalka ku hormaraya abuukar ducaysane
dagaalka muqdisho waxaan uga soo qayb galay hal bud baa ii daawacnaa waayaha iyo waqtiga i suurtageliyaysana dagaalka lix bud baan qoray hal bud baan uga soo qayb galay waan gartay buugga muxuu ka hadlayaa buuggan wuxuu ka hadlayaa horumaryaha nolosha noloshuu ka hadlaya horumaryaha nolosha la yiraa magaciisa bugaag kale magacyadaan sheegaya may kanun aada kaga qayb gashay bandhiga ha horumaryaha nolosha waan gartay muxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa noloshuu ka hadlayaa saaxibkuu ka hadlayaa saaxiibka xunuu ka hadlayaa saaxiibka fiicanuu ka hadlayaa guushuu ka hadlayaa sidee arday ku noqon kara arday wanaagsan dabeecaduu ka hadlayaa waxyaala fara badanuu ka hadlayaa sandheere waan gartay faadumo magacaagoo dhamaystir inaad igu bilaabaya iyo inta buugaad kaga soo qayb gashay waad waad mahadsantihiin radio v o a idaacadda codka america magacayga waa faadumo cabdicali waxaan bandhiga kaga soo qayb galay buug aan qoray ilaa laba kun afariy tobankii aan wado ilaa hadda oo la dhaho isticmaal awoodahaaga taasaan kaga soo qayb galay maanta waan gartay marka sida ka muuqato waa buug dhiirigelinaysa wana ha waa buug dhiirigelina waxaan ugu talagalahooda aan garanaynin iyo halka xirfadaha ilaahay siiyey inay wax ka bartaan akristaan kadibna ogaadaan halka ay ku wanaagsan yihiin iyo halka ay guul ka gaari karaan waan gartay abubakar haddaan weydiiyo maxaa kuugu dhiirigeliyey qorista buuggan yaase kaa kaalmeeyey sandheer aada umahadsantaa horta anigi anigoo toban jiraan bilaabay saa hore kuugu sheegay dabcan waa higo aan u leeyahay qof ima dhihin bakro buug qor anaga maskaxdii ka soo maayay dabcan waan qoray dabcan dad baa ii tafajireen markaas waan gartay marka maxaad aragtay oo kugu keenay inaad buuggan qorto maxaad baahida aad aragtay maxay arday baan ahay dhigto dugsiga sare arday marka buuggan qoray waxaan ahaa sideedaad dugsiga dhexaan ahaa waxaan arkay arday fara badan oo waxbarashadii ku dhiban macalimiintii ayagii dagaal dhexmaray iyo succeed marka dabcan dhalintaas aniga ka doorkii aan ka lahaa istaagi ayaan bilaaba buuggan qoro waakaas waan gartay faadumo bugaag kale malaad adu aniga kana waa buuggeyga igu horreeyey hore waxaan u qoray maqaalo tiro badan oo kaga hadlayo xaaladaha soomaalida sida ciidanka soomaaliyeed inay noqotay qorashadooda ceeb sidoo kaleeto in haweenka soomaaliyeed ay helaan hogaan waxbarasho iyo shaqo intaba iyo in madaxda soomaaliyeed haddaanan la dooran aanan la xisaabtami karin marka si madax lala xisaabtamo loo helo in la doorto oo dadku ay doorasho raali ka noqdaan ayna u dhaqaaqaan inay wax doortaan si beri ay u timaado dad ay la xisaabtami karaan marka buuggan waa buug aan kaga hadlayo dhanka hal abuurka dadka ku jira iyo qof walba inuu ilaahay hibo siiyey usan qofna wax la-aan dhigin marka inay qofkii helo goob kusoo bandhigo iyo waktigii munaasibka ahaa iyo wuxuu uu soo bandhigi lahaaba inuu saddexdaa ka fekero aan muhiim saaray buuggan waan gartay weligaa ma ka qayb gashay bandhig bugaagta ama buug aad qortay aad geysid amaba aada caadi u booqatid
maya kama qaybgelin imana suurtagelin waxaan rabay inaan kii hargeysa ka qayb galo ka dhacay imasa suurtagelin kan muqdisho ugu horeeya waxaan bandhig ka qayb galo aan ka qayb qaato intan wadada weliba aan kamid ahaa qabanqaabiyaashii soo qabanqaabiyey programkan inuu dhaco dhadistiisana door weyn tiimka ka shaqeynaya aan kamid ahaa waan gartay abubakar adiguse anigu waxaan qoray lix buug buug la yiraa xaakir haweenka caruurtan biican ijaaba u maqan ismaal ceelkii cilmiga sulkii xikmadda intaas baan qoray a ma ka qayb gashay bandhig bugaageed ama weli maanan ka qayb gelin bandhig bugaag waxaan igu horeysay muqdisho international bookcas waan gartay dad ka soo qayb galay bandhigan yaad iska aragteen oo ah dadka qorayada soomaalida ee caankii la yaqaano faadumo haddaan ku horeeyo waxaa kamid ahaa oo maanta ii suurta gashay inaan buug guddoonsiiyo axmed cali faarax jaaja oo ka tirsanba wax badanna aan ka dhegeysanay v o a waxaa kamid ahaa siciid cali shiro isna qoraa weyn ahaayo dalka dibadiisa ugu imaaday siduu bandhigan uga qayb qaadan lahaa waxaa kamid ka cabdalla mansuur oo isna talyaaniga kaga imaado inuu bal buuggan bandhigan ugu soo bandhigo waxa bugaag u haayo dadka da-da yare ee muqdisho ku nool iyo dadka jecel hal abuurka gaar ahaan wax qorida iyo sawirada quruxda badan iyo laga sameeyey sidoo kale axmed keysa kamid ahaayo asna ka qayb qaadanayay bugaag badan oo hal garatay iyo hal aynu garanna iyo wax badan ka qoray barnaamijyadaas marka si dhanka gabdhaha waxaa ku jirtay saaro kooshin oo kalea ku jirtay waxaa ku jirtay zaynab sidoo kaleeto dad badan oo sahro qoranaa kamid ahayd gabdhihii kasoo qayb gala oo iyadana photographiga ku fiican in badanna sawiro badan muqdisho ka qaaday oo qurux badan waxaa kamid ahayd sucdi daahir gabar la dhaho oo muqdisho ku noolo qoraayaasha soomaaliyeed oo da-da yar kamid ah oo guuleysan kartaa buug ah qortay marka way badnaayeen dadka meelo kala duwan inay iskaga yimaadeen waan gartay abukar cid buu cid buuggaaga eegtay oo ka falcelisay ama wax kaaga sheegtay intaad joogtay meesha dadkii aada wartay waa layaab mucjizi inaa umalayna dadkii la yaab banaayeen lixdan jir soomaaliyeed buug qora layaabel bulshada dhan waa jiraa qoraa la yihahdo basiir cabdisamad xareed oo qora buugga maareynta sekada waa buuggii wuu arkay wale waa dabcan wuu arkay buugga wuuna fiiriyey hay muxuu ka yidhi sidoo kale maanta waxaa ku guddoonsiiyey waa mahsunta yiri hore usii soco sidoo kale waxaa maanta ku guddoonsiiyey asana idaajaa qoraaga weyn idaajaa aan siiyey ah sicid shiraan siiyey dixmacir qoraaga buugga liibaanta qoyska qoran siiyey dad badan aa meesha ku guddoonsiiyey qorayaal fara badan looma kala harin qorayaal fara badan aa kasoo qayb galeen waan gartay waxaad ku riyoonaysid inaad mustaqbalka ka gaartid qorista faadumo aniga waxaan ku riyoonayaa horena ugu riyoon jiray in qofba meel ilaahay ku fiican yahay inuu dadka wax ka gaarsiiyo ama dhanka wanaagga uu isticmaalo marka waxaan aaminsanaya in qoraalka ay tahay meesha ugu wanaagsan in dadka soomaaliyeed wax ugu gudbin karo si fududna ay ku qaadan karaan ay ku fahmi karaan abukar adiga waxaad mustaqbalka ku riyoonaysid
mustaqbalka waxaan ku riyoonaa aniga hogaan inaan dalka ka noqdo dabcan qoraalkaygana sare u qaado insha allah labadiinaba aad baad umahadsantihin